saas aawadeed baa zarkashi waxa uu yidhi التkليف bه منوط بالظن لا بالتحقيق فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول imaamkii raazi loodhan jiray fakhruddiin araazi haddii kutubulusul imaam ay iطlaaqaan waxay u jeedaan waxa weeye raazi bay ujeedaan fakhrudiin araazi bay ujeedaan fii bacdi alaxyaanna in imaam alxaramayn ujeedaan waa suurowda kada qalahu alimaamu fi lmaxsuuli mustadilan biana taxsiila alcilmi biana algayra hal yafcalu aw laa yafcalu gayru mumkinin inama almumkinu taxsiilu danni yani sidaas buu marka waxa weeye uu zarkashi markaa ka soo naqliyey dabeedna waa tacqiibiyo waxa uu yidhi walaka an taquula alwujubu cala lkulli macluumun falaa yasqutu ila bilcilmi walaysa minhu takliifun bima laa yumkinu لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره لأنه قال لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ويكون قوله ويكون قوله سقط أي في الظاهر أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي البحر المحيط مجلد ككواد بغلية سديد سقاشن دار, دار الكتب العلمية yacni cibaarada si aad maqlayseen waxa uu tilmaamayaa takliifku markaa waxa uu ku xidhan yahay fardu kifaaye la isku kelifay danniga haalibka ah taxqiiq markaa kuma xidhna walow haba keensato waxa weeye in la maleeyo oo qolaba siday si wax u malaynayso in cidiba ku qumi weydo haba keensatee yani waxa uu yahay danniga haalibkaa mid ku xidhan yani sidaasaa waxa weeye uu odhanayaa markaa raazi haddii waxa weeye markaa la maleeyo inaan lagu qubinna ciddaa malaysa inaan lagu qubin wuxuu ku noqonayaa fardu fardu yani faral buu ku noqonaya iyaga waa ku waajibaya walow haba keensato dhammaantoodba inay sameeyaan oo qolo waliba markaysaga markay istiraahdo markaa cidi kuma qumina idinku sameeya yacni walow haba sababto inay dhammaantood wada sameeyaan dadkii arrinkaas waxaa sheegay buu ihi raazi isagoo deliishanaya cilmi in la xasiliyo kayrkii ma ku qumaya mise kuma qumayo arrinka noocaasi waa arrin adag sidaas aawadeed kalabatu dannigunbuu ku xidhan yahay dabaad markaysa waxaad markaa zarkashi waa ka daba tego wuxuu yidhi waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo waajibku inuu kulliga saaraa waxay ahayd arrin macluum oo la ogsoon yahay waxaana markaa qaacido istisxaab la yidhahdaa jirto alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan marka sidaas aawadeed maadaama caynkaas yada ay tahay ilaa ay ogaanayaan oo bilcilmi alqaciyi ay ku ogaanayaan yaqiin ay ku ogaanayaan in kayrkood ku qumay sidii buu u saaran yahay ee alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan sidaas iyada a weeye inaad taa tidhaahdaa kuu furan laakiin waxaa markaa takliif waxaan la awoodi karayna noqon mayso waxaa noqon karaa takliif waxaan la awoodi karin haddii mustaqbal ay ku saabsan tahay sida misaalka uu misaaliyey laakiin waxa weeye hadday ku saabsan tahay wax maadiya wax mutacadira ma aha waa wax la ogaan karo mutayasara sidaas aawadeed ayuu caynkaas ugu ictiraaday zarkashigu ictiraadkaasoo kale la mid ah taqyadiin asubki oo isaguna ugu ictiraaday minhaajka sharaxuu sharxay yacni minhaajka usuuliga ee baydaawi sharaxa uu sharxay ayuu isaguna intuu cibaaradaas raazi uu cabbiray oo kale intuu baydaawi cabbiray ayuu sharaxiisii wuxuu ku yidhi taqyadiin asubki waa sheikha waalidkaah waa qaybta uu sharxay yacni odaygu sharxaya wa qawluhu fain danna ilaa aakhirihi qaalahu limaamu qalahu limaamu mustadila biana taxsiila alcilmi biana algayra hal yaqumu aw laa gayru mumkinin inama almumkinu taxsiilu danni walaka an taquula isagina waxa weeye tacqiib bu halkaa keeno wuxuu uhi walaka an taquula alwujubu cala lkulli macluumun falaa yasqutu ila bilcilmi walaysa fiihi takliifun walaysa fiihi takliifun bima laa yumkinu liana alficla yumkinu fiihi xusuulu lcilmi alibhaaj fii sharxi lminhaaj mujaladka koowaad safxadda boqol iyo kow marka cibaaro la mida calaa kulli xaal tacqiibkii zarkashi ayuu isaguna ku tacqiibiyey akarkuse waxay u badan yihiin sida khalabatu danniga in markaa lagu eegiyo hadday tahay marka waxa weeye ma ku saaran yahay iyo ma kaa dhacay mid walba khalabatu danni malahakiisa haalibkaabaa lagu eegayaa saasay yidhaahdeen ra'yi kaleo muqaabil u oo ah marka yacni waxa lagu eegayaa wixii dhacay yaqiintaa lagu eegayaana waa jira wagaalibu danni danniga kiisa qaalibkaahi kafaa waa ku filan yahay fi lisqaadi rididta la ridayo fardu kifaayaha iyo wa fi tawajuhi yacni markaa jihayska uu kusoo jee jihaysmayo xaggiisa u soo jeesanayo bimacnaa uu isaga saarmayo fardu kifaayihi ladaa man carafa ciddii garatay agtooda curifa buu qore waa qalad ladaa man carafa ayuu markaa yidhi waxaan uga jeedaa markaa raazi iyo qaraafi iyo qolyahaas uga jeedaa siduu yani markaa shaarixuba tilmaamay furuuduhu lqadaa ka nahyin amri raddi salaami wa jihaadi lkufri furuuduhu faralyaalkiisu yani markaa fardu kifaayuhu buu ujeedaa alqadaa weeyi alqadaa'u bay ahaydoo markaa waa qasrulmamduud daruuratu shicr baa loo gaabiyey qadaaga weeyi ka nahyin markaa nahyi markaa xaaluu la mid yahay amrin la mid yahay cadfun bikayri caadif radi salaami salaan la radiye la mid yahay wa jihaadilkufri gaala kufri lala dagaalamo marka uu la mid yahay ay jihaadi ahlilkufri bay u dhacaysaa min baabi xadfi lmudaaf fatwa markaysagaa fatwo la mid yahay waa cadfun bikayri caatif wa xifdi maa siwa almathaani yacni wixii faatixada ka harhsan in la xafido marka ay la mid tahay ziyaarati alxaraami ay ziyaarati bayt illahi alxaraami marka laba mudaaf baa ka cadfan siduu markaa uu tilmaamayo shaarixuba uu tilmaamayo ziyaarati bayt illaahi beytka ilaahay in la ziyaarto markaa oo lasoo booqdo ha ahaaday yacni markaa la mid yahay alxaraami beytkaasoo kii xurmada leh ha ahaaday dil arkaani kii rukumada u saaxiibka ha ahaaday imaamatun imaamatun imaamnimo yacni imaamadii caamka ahaa minhu fardu kifaayahay ka mid ahaato wa dafcu darari dhibaato in la daafacaana yacni markaa isagay ka mid ahaatay waalixtiraafu markaysagaa in la shaqaystaa maca sadi suguuri yacni markaa faramaha in la awdo markaa lala qabo xidaanatun markaa xidaanada oo carruurta yaryareed markaa in lasoo barbaariyo oo yacni markaa xidaanada waa baabulxidaana waa ta lagu arkay waa markaa waa korinta ilmaha markaa lasoo korinayo yacni markaa weeyaan tawasuqun tawasuqun qoraal markaa ahaatay tawasuqun qoraal markaa ahaatay shahaada yani markhaati ahaatay yani markaa yani waa cadfun bikayri caatif yani qoraalka iyo xuquuqda markaa la qoro la isku leeyahay markhaatiga tajhiizu maytin mayt in la diyaariyo intaasiba markaysaa xal markaa minhu waxay ka mid ahaatay yani fardu kifaayaha wakada alciyaada booqashadii markaysagaa mariidka lasoo booqanayana waa la mido iyaduna waa fardu kifaayo diyaafatun diyaafatun markaysa waxaan markaa diyaafo yani markaa martisoor xuduuru man fi nazci ciddii markaysa waxaan markaa yani ku sugan yani siibitaankii nafta laga siibayey in markaa lasoo xaadiro oo loo yimaado oo markaa xaaladdaa lala joogo wa xifdu saa'iri culuumi sharci iyo markaa culumta sharciga ee kale markaa in la xafido ee aan qur'aanka ahayn saa'ir wuxuu yidhi markaa qur'aanku kuusoo hormariyey yacni iyaduna markaysagaa kadaaka madkuurka lasoo sheegay la mid ahaatay oo iyaduna waa fardu kifaaya wa kayruhu intaa aan soo sheegay waxaan ahayn almasnuunu ee kifaaya ahi waa markaysagaa sunni weeyi kalimaamati sida imaamada markaysa waxaan markaa salaada iyo walbad'i bisalaami salaamta markaysa waxaan markaa in laysku bilaabo iyo waliqaamati iyo markaa qiimista yani waxau inoo tilmaamayaa halkana waxyaalihii furuudulkifaaya ahaa ayuu markaa yani taxay oo ilaa labaatan mas'alo ayuu halkan markaa inoogu sheegay culamo kale oo markaysagaa ziyaadooyin kale ku darayna markaysagaa waa jiraan oo marka waxa weeye yani waxyaalo kale ku daray marka fardu kifaaya waxaa ka mid a qadaa in la helaa waxa weye waa fardu kifaayo oo in markaysa waxa markaa ummadda cid sharcigu kala xukunta in la helaa waa faral kifaa'iya salaamta in la celiyaa waa fardu kifaayo alamru bilmacruuf annahyi can lmunkar waxa weye waa fardu kifaayo yani gaalada in lala jihaada asal ahaan waa fardu kifaayo yani waqtiyada qaarkood ashyaadan inay tacayuni karto ma diidayso taasi waxaa jirta waxyaalaha fardu kifaayaha ah yani fii bacd alaxyaan waxay noqdaan fardu cayn bay noqdaan lakin waxa weye waa fardu kifaayo ashyaadaasi fatwadu waa lamid waa fardu kifaayo yani marka in qur'aanka la xafido wixi aan faatixada ahayn waa fardu kifaayo yani faatixadu iyadu waa fardu cayn oo qof kasta markaysa waxaan markaa inuu xafidaa waa ku waajib waayo salaadii oo fardu cayn ah ayaa markaa la-aanteed aan asixi karaynin in lala yimaado mooya beytka sanad walba in la xajiyaa sanad kasta in cidi tagtaa oo sanadu khali noqdaa aanu jirin taasna waa fardu kifaayo fardu kifaayo weeye yani dadkii waxa weeye fardu cayn ha ku ahaado marka xajku sidiisa ha ugu ahaado iyo cumradu cala raajixi marka lagu socdo cumradana laakiin waxa weeye in haddana markaa si guud waxa ummadda u saaran in markaa sanadna aanu cidla noqon xajkaasi oo waxa weeye ciduuna ay tagtaa waxay tahay waa fardi kifaa'iya weeyi imaamat lcudmaa baa la mid a imaamada weyn waa khilaafadee yani waxa weeye waa fardu kifaaya weeye yani dararka in la daafaco oo dhibaatada markaysagaa la daafaca waa fardu kifaaya weeye ha ahaato markaysagaa dararka qofka isaga ku imanaya ama dararka kayrkii ku dhacaya ku doona ha noqdo shaqada la shaqaystaa waxa weeye waa fardu kifaaya oo xirafka o dhan markaysagaa cid garanaysa ama cid ku qunto oo baahida muslimiinta awda in la helaa waa fardu kifaayo yani sadd suqur yani markaa yani in la awdo faramaha in la awdo oo bimacnaa waxa weeye ciidamo markaysagaa kaafiya la geeyaa waa fardu kifaaya weeye yani markaa sakri baa markaa mufrad ku ahaa yani waxaana lagu jamciyaa suquur baa lagu jamciyaa sida lisaanu carabkuba qorayo sakriga afka ahina waa saas si la-ag isagana sakri baa layahaa suquur baa lagu jamciyaa dhammaantood waxa weeye suquur baa u jamca saasoo odhanaya waxaa qoran hadda markaysagaa nusakha suqri ayaa qoran bal insha allahu tacala waxaa la raajici doonaa kollay kutub luga mar waa raajicay lakiin ma xasuusni waxa iga xasilay sheekh markaa waxa weeye nadmigan duubay oo yani markaa yani ka alfaad ahaan mar u duubay oo beri aan dhegaystayna waxa uu tilmaamayey bimacnaa muu macnaynayn lakiin waxa weeye alfaadda unbuu sida loo dabdinayo akrinayey yani waxaan filayaa suquri inuu akrinayey oo waxa u lahaa waa markiisa waxa lagu sameeyey yani gaabin la gaabiyey oo waxa weeye suquuri halkii la odhan lahaa baa nadmiga dartii markaysaga wawga loo gooyey laakiin suqri oo nusakhu qorayaan markaysagaa tan noocaasa kutubu luqa kuma haya buu markaa u yidhi bal insha allahu tacala calaa kulli xaal iyadoo ay iska yartahayba kutubta la hayee luqadu bal haddana kolle in la raajico ayay noqonaysaa bal in suqri la helayo iyo in kale nadmi ahaan labaduba waa ku asaxaysaa midnaba markaysaga xobele ma leh haddii suqri loo akriyo iyo haddii suquri loo akriyo mid walba markaysa waxaan markaa nadmigu waa iska asaxaya xidaanada yani ilmihii yara inay cidi soo barbaariso waa iyaduna waa saasi la-eg yani markaa qoraallada xuquuqda markaa la qoranayo la kala qoranayo waa saasi la-eg yani markaa markhaatiyada waa sidaasi la-eg markaa markhaatiyada in la taxamulo yani markaa qoraallada wuxuu leeyahay in cid markaa qoraalka taqaano oo markaysaga aan yani si fiican wax u qori karta in la helaa taasi waxay tahay markaysaga waa fardu kifaayo waxaa la mida bay culamadu yidhahdeen xisaabtaa la mida xisaabta markaysaga waxaan markaa cilmu lxisaab in la bartaa waa fardu kifaayo cilmi kastoo muslimiintu markaysaga darar ka xasilayo oo ay ku dhibaatoonayaan yani waayitaankay waayaan waxuu ku noqonayaa fardu kifaayo ku noqonaya hadday dibi tahay hadday xisaab tahay hadday handaso tahay hadday markaysa waxaan markaa hayrkii tahay yani cilmi kasta waxaa laga eegaya min xaaja muslimiintu ma u qabaan haddii baahi muslimiintu u qabaan oo dhibaata ka imanayso cilmigaa in la bartaa fardu kifaayo noqonaysa marka ciddii baranaysa waxaa markaa yani saaran inay waxa weeye niyeysato faral inay gudanayso siday sawaab ajar u hesho xataa markaysa waxaan markaa sida lay sheegay yani sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu ku celcelin jiray yani markaa xalqadiisa isagoo la hadlaya waa inaad niyeysataan markaysagaa fardu kifaayo inaad ku qumaysaan oo arrinka noocaasa dalabatulcilmigu way ka qaafil noqdaan buu odhanaya sida badan sidaas aawadeed markaysaga xon waa inaa markaa niyo ixtisaab ah oo faral aad niyeysanaysaan inaad ku qumaysaan oo ummadda ka rafcinaysaan taas waa inaad niyeytaan sida si aa u heshaan ajar markaysagaa faral si aa u heshaan taa waa inaad niyeysataan caynkaasu markaa odhan jiray raxmat ullaahi calayhi calaa kulli xaal marka ashyaadaas maydka in la diyaariyo wuxuu u baahan yahay loo qabto markaa la kanfo oo la maydho oo lagu tukado waa markaysagaa fardu kifaayo yani ciyaadada markaysagaa maydkii yani markaa kii bukay lasoo booqanayo yani inay ciduun soo booqataa si aan waxa weeye markaa inay yani xasan iyo murugo iyo markaysa waxaan markaa qalbi jab ayna ugu keensan ciduun inay soo booqataa waxay tahay fardu kifaaya yani markaa weeya culumta kale ee sharciga in la xafido diyaafada iyo martisoorka beled baa markaysa waxaan markaa la yimi yani waxa weeye waa in markaa cidi inay martisoortaa waxay noqonaysaa fardu kifaaya kuwa kalena waajibku waa ka dhacaya waxyaalihii markaa yani kifaaya ah ee aan markaa ashyaadaa faralkii aan soo sheegay aan ahayn ashyaa uu ka tegey waa jiraane yacni sunna weeyaan oo waxaa jirta markaysagaa sunnihii yani ma wada cayni baa mise kifaayi waa leeyahay raajixu waxay tahay kifaayina waa leeyahay oo sunnatu cayn iyo sunna kifaayiya baa kala jirta yacni labadaa qaybood buu qaybsama sunnada kifaayigaa waxaa ka mida imaamada salaadda markaa imaamkeeda imaamad imaamatulcudmaa horu kugu soo sheegay tani waa imaamatu salaa salaaddii in imaam loo noqdo yani saas si la eeg yani albad'u bisalaam salaamtii in cid lagu bilaabo oo waxa weeye markaa radinta la radiyaa waa ardwaa fardu kifaaya laakiin waxa weeye bilaabista la bilaabayaa waa markaa sunno kifaaya haddaad jamac tihiin sunno kifaaya weeye iqaamada salaaddii la qiimaya waa markaysagaa sunno kifaaya wahaakada fardu kifaaye waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu tacayuno oo alamru bilmacruuf annahy can munkar oo kale waxaa suurtoobi karta ruux keliya og munkarkaas ama ruux keliya unbaa markaysagaa waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye munkarkaasi ku suulayo yani haddii cid kaleba ka hadasho munkarkaasi suuli maayo laakiin sheekh callaan hadduu ka hadlo munkarkaasi waa suulaya isaga nisbadiisa sheekh callaan wuxuu u noqonayaa fardu cayn buu ku noqonaya yatacayan korkiisa wuxuu ku noqonayaa fardu cayn buu ku noqonaya waa kada yani marka waxa weeye wuxuu noqon karaa fardu cayn ayuu noqon karaa markaysaga cid buu ku tacayuni karaa gaara waxa uu yidhi furuuduhu faralyaalkiisu alqadaa weeye ka nahyin xaaluu la mid ahaaday nahyi markaa munkarkii la nahyiyo amri la mid ahaaday radi salaami salaam lceliyo la mid ahaaday wa jihaadi lkufri ay wa jihaadi ahlilkufri la mid ahaaday fatwa la mid ahaaday wa xifdi maa siwa lmasaanii la mid ahaaday waxaan faatixa ahayn oo la qaybo la mid ahaaday ziyaarati alxaraami yani markaa beytka markaa beytka ilaah ee xurmada leh in markaa lasoo ziyaarto la mid ahaaday dil arkaani markaa beytkaasoo dil arkaani markaa ruknimada u saaxiibkaha rukumada u saaxiibkaha imaamatun markaa imaamnimo iyo wa dafcu darari dhibaato in la daafacayo walixtiraafu markaa in la shaqaystaa maca sadi suguuri yacni in faramaha la awdo markaa gaalada farantooda in la awdo oo bimacnaa ciidan kaafiya la geeya xidaanatun markaa yani barbaarintii ilmaha yar lasoo barbaarinayey lasoo korinayey yani markaa waxa weeye waa markuu aadka u yaryahay tawaasuqun markaysagaa qoraalkii markaysaga markaa yani qoraalkii shahaadatun iyo markhaatigii markaa xambaarista la xambaarayey tajhiizu maytin mayt markaa in la diyaariyaa minhu umuurahaas oo dhami waxay ka mid ahaayeen fardu kifaayaha wakada alciyaadatu sidaasay markaa ahaatay boqoshadii kabuka la soo booqdaa diyaafatun ama alciyaadatu ciyaadada diyaafatun wa diyaafatun iyo diyaafo oo martisoorkii ahaatay xuduuru man fi nazci yani cadfun bigayri caatifin ay wa xuduuru man fi nazci iyo ciddii markaa waxa weeye siibista ku sugnayda bimacnaa nafta laga siibaye laga qabanayo in loo yimaado lasoo xaadira wa xifdu saa'iri culuumi sharci culumta kale ee sharciga in la xafidaa wakadaa cilmi kale oo dhan oo ummaddu ay u baahantahayna waa la mide kadaa madkuurka lasoo sheegay la mid ahayn iyaguna waa fardu kifaayo wagayruhu wixii markaysa waxaan markaa fardu kifaaye aan ahayne kifaaye ahi almasnuunu sunne weeyi kalimaamati sida markaysa waxaan markaa imaamnimada salaada iyo walbad'i bisalaam iyo salaamta in la bilaabo iyo waliqaamati iqaamadii markaa weeyaan yani la qiimayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk lah rab lcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala ali muxamed النهي واقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت قال المصنف رحمه الله أي هو النهي اقتضاء الكف طلب مركا كف لطلبه بمعنى كقافسي أما إسكدين إلا الدلبوي عن فعل فعل اللي إسكدايه إلا الدلبويا wadac ereyga dac la yidhaahdo iyo wamaa yudaahihi wixii u dhigma ka dar dar oo kale weeyaane qad imtanaca waxa mumtanic noqdo aan suuroobayn inuu nahyiga soo gudagalo ayaan suuroobayn oo iyagu awaamir weeyaan wuxuuna soo maray qaybtii amarka haddana qaybtii nahyiga ayaynu maraynaa axkaamo badan oo amarku lahaa nahyiguna waa yeelanayaa waxna waa ku kala duwan yihiin waxna waa iskaga mid marka bacdi waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin ka mida ayuu sheikhu markaa sheegi doonaa marka ugu horraysa xagga tacriifka waa ku kala duwan yihiin waxay labaduba ka siman yihiin in dalab ay yihiin ee midna ficil in la sameeyaa la dalbayaa midna ficil in la iska daayo ayaa la dalbaya waxa markaa uu baabaystay annahyu ay innafsiyu cindahum ka nafsigaa buu yidhi sharaxana wuxuu ku tilmaamay nahyiga nafsiga iyo ka lafdiga waxba farqi aanu kala lahayn ee sida markaa cabaadi aayaatulbayinaat ku tilmaamay nahyiga nafsiga ah iyo ka lafdiga mid walba in la odhanayo waqtidaa'u lkafi can ficlin ficil in la iska daayo dalabka la dalbayo in la yidhaahdo oo aan siiqo a marna la yskaga dayna siiqo nahyi oo laa tafcal iyo waxa la midka ah laa oo ficil mudaaric lagu jasmiyey in markaa la yskaga daayo oo la yskaga reebo taas iyadaa in la yidhaahdo nahyi in la yidhaahdo ayuu tilmaamay laakiin bacdi culammada ka mida u kala saaray siday amarkaba u kala saareen ka nafsiga iyo ka lafdiga u kala saareen oo yidhaahdeen wamaa calayhi dalla qul lafdiyu oo wixii ku tusiyeyna lafdi baa la odhanayaa dalabka laftiisana waxaa la odhanayaa waa amarkii nafsiga ahaa amarka lafdigana wuxuu noqonayaa waa cibaaraadkii iyo erayadii ku tusiyey sidaas iyadaa ku cabiray siday taa halkaa uga tilmaameen halkanna dhiggeeda sidaasoo kale uu yidhi oo kafiya iska dayn ficil la iska daayo dalabka la dalbo nahyiga nafsiga ah weeyi wixii markaa cibaaraada ama eraya ee lagu dalbayna waxaa la odhanayaa waa nahyigii lafdigaha sidaas iyadaa yidhi yacni waa jiraan calaa kulli xaal laakiin tafriiqaasi waxa uu ku dhisan yahay yacni marka hore kalaamka in nafsi iyo lafdi loo qaybiyo mas'alada noocaasuu ku dhisan yahay oo la yidhaahdo waxa weeye kalaam waxa la yidhaahdaa waxa markaa macaanida nafta ku qumay ayaa la yidhaahdaa ama daatada ku qumay waxyaalaha ku tusiyey waa cibaaratun cani ilkalaami kalaamka nafti laftiisii ma aha taas iyada abay ku dhisan tahay inaan waxba la kala farqin ee la yidhaahdo waa isku mid oo nahyiga nafsi iyo lafdi waxba yaan loo kala qaadina dhammaantiiba nahyi iqtidaa'ul ka fiican ficlin baa la yidhaahdaa dhammaantiina amar nafsi iyo lafdi waxba ha u kala qaane ha u kala qaadine yacni iqtidaa'u ficlin yacni can gayri kafin yacni marka ayaa la yidhaahdaa sidaas iyada abaa markaa quman wuxuu inoo tilmaamayaa mas'alo uu inoogu soo sheegay baabu lamri oo tacriifkii markuu amarka tacriifinaya waa kii ka istisnooday haddii markaa kaf la dalbayo oo lagu dalbayo siiqo amar inaynay nahyi ahayn buu hore inoogu soo hormariyey tiina saasuu inoogu tilmaamaya oo ereyga dac iyo dar iyo kufa iyo markaa khalli iyo utruk iyo erayada noocaasee ficil in la yska daayo tilmaamaya laakiin siiqadu ay tahay siiqo amar ee siiqo nahyi aynay ahayn awaamir bay iyagu yihiin yacni nawaahi ma aha ay huwa nacyigu iqtidaa'u lkafi iska dayn in la dalba weeyi can ficilin ficil xaggii la yska daayo waa dac erayga dac la yidhaahdo iyo wamaa yudaahihi wixii u dhigma iyaguna siiqadoodu amar tahay ka dar dar oo kale weeyaane qad imtanaca waxaa mumtanic noqday inuu xad yacni xadka nahyiga inuu soo gudagalo ee amar we awaamir weeyaan ashyaadaas oo huwa nahyigu lidawaami dawaan buu u sugnaaday iyo walfawri yacni deg deg buu u sugnaaday goormuu u sugnaaday mataa cadamu taqyiidin bididdin habata mataa cadamu taqyiidin goortii waxa weeye qayditaan lagu qaydayo la waayo yacni markaa cadamu taqyiidin qaydis la qaydaayo goortii la waayo bididdin lid lagu qaydo sabata goortii ay sugnaato in yacni lid lagu qaydo oo la yidhaahdo waxa weeye amarkaasi dawaam ma ahe maratan ifcal kada maratan sidaa hal mar samee ama ifcal yacni markaa kada bacda kadin sidaa waxaad samaysaa berri dabadeed samee sidaas oo kale haddii markaa aan lagu qaydin xaalka caynkaas ee qariino ay ka madhan yihiin ayay dawaam iyo fawr faa'iidaynayaan oo innagii ku soo aragnay baabka amriga oo amarka waxaa la odhanayey takraar ma faa'iideeyaa fawr ma faa'iideeya aqwaal baa ku sugnay saddex suuraana markaa ka suuro gelaysay haddii amarka lagu qaydo wax tilmaamaya qariino tilmaamaysa in la dedejiyo fawr buu tilmaamaya ama qariino tilmaamaysa takraar yacni markaa tilmaamaysa markaa haddii lagu qaydo iyadana markaa takraar iyo noqnoqod buu tilmaamaya haddii lidkeeda lagu qaydo oo in dib laga sameeyo haddii lagu qaydo amaba in hal mar la sameeyo haddii lagu qaydona markaana yacni wuxuu tilmaamayaa in hal mar la sameeyo iyo in dib laga sameeyuu tilmaamayaa deg deg ma tilmaamayo labada qariino hadduu ka madhan yahayna culammadu markaysaga way isku khilaafsanaayeen bacdu ahlicilmi waxay lahaayeen wuxuu tilmaamayaa yacni fawr buu tilmaamayaa fawr ayuu tilmaamayaa bay yidhaahdeen bacdi culammada ka midana waxay yidhahdeen fawr iyo taraakhi midnaba uma tacarudina siiqadu waxay tilmaantay ficilka in la sameeyo keliya ayaa baabul amar aynu ku aragnay haddii fawr loo jeeda iyo haddii taraakhi loo jeedaba waxay u baahan tahay qariino kale inay caddayso ayay u baahan tahay saasay culimmada qaarkoodna ku tageen xagga takraarkana saas i leeg aqwaashaasaa ku jiray khilaafkii haddaba baabul amar ku sugnaa halkan ma gelayaa mise geli maayo jawaabtu waa maya ma gelayee waxa nahyiga markaa la yidhaahdee wax laguu diidaa wuxuu tilmaamayaa oo laga qaadanayaa dawaam oo ilaa lagu fasaxo inaad dib ula timaadaa kuma bannaana waa midda labaad ee deg degna waa faa'iidaynayaa wakhtigaa nahyigu soo baxay laga bilaabo inaad waxa weeye samaysaa ficilkaas kuuma bannaana ilaa dib lagaaga fasaxayo walaa taqrabu zina markuu ilaahay yidhi zinada ha u dhowaanina xaaladda aayadda khitaabkeedu markaa uu soo degay yacni laga bilaabo zino in loo dhowaadaa ma bannaanay ila alabadna wuxuu yahay zino in loo dhowaadaa mid ay xaaraan tahay ayay markaa tahay markaa nahyigu sidiisaba wuxuu u sugnaaday yacni dawaan buu u sugnaado ilaa dib lagaga fasaxo inaad la timaadaa kuuma bannaana allaahuma ilaa in lagu qayday sidaa lidkeeda mooyaane oo haddii lagu yidhahdoo kale markaa salli maratan hal mar tuko yacni dawaan ma tilmaamayse mar inaad tukatun bay sheegaysaa yacni wixii dambe inaad la timaadaa yacni salaad dambe inaad la timaaddo markaa yacni naskaasi kuma amrin bay noqonaysaa caynkaas yada ah ayay noqonaysaa fawrkuna waa caynkaa cayn laakiin haddii lidkiisa lagu qaydo lagu yidhahdo yacni markaa laa tafcal kada yacni waxaa lagu yidhi oo kale awaamir baan mar amar baan misaaliyey nahyiga marka la misaaliyaa waxa weeye waxaa lagu yidhi laa tafcal kadaa maratan laa tafcal ha samaynin kadaa sidaas ha samaynin maratan hal mar ha samaynin dawaam ma tilmaamayso lagama qaadanayo waayo mar baa lagu qayday oo wax dawaam kullidiyaa lagu qayday sidaasi laeg haddii markaa yacni fawr wax kullidiya lagu qaydaana waa la mid waxaa lagu yidhi laa tafcal kada sidaas ha samaynin bacda hadin berri dabadeed ha samaynin baa lagu yidhi ilaa berri waa isaga kaa bannaantahay inaad samayso laakiin waxaa laguu diiday wixii berri ka dambeeya ayaa lagu diiday marka culammaduna waa isla ogol yihiin oo culammada qaarkood waxay ku soo naqliyeenba ijmaac in waxa weeye ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin dawaam iyo takraar inuu faa'iideeyo oo zarkashi waxa uu odhanaya qataca jamaacatu minhum asayrafiyu washaykhu abu isxaaq biana alnahya almutlaqa yaqtadii altakraara waaddawaam ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن برهان وكذا قاله أبو زيد في التقويم البحر المحيط مجلد كلبات صفحة بقولية الضبائية كنت وحاو تلمام يا علماء بدن إني قطعيين إنه مركا نهيق التكرار يدوام إنه فائديه إجماعنا إن لقصر هري شيخ شافعي يا أبو حامد الإسفراييني يا أصحاب وجوه شافعية كمدها إنه كمدها علماء صوررتي ibnu barhaan sheikha la yidhaahdaa yacni burhaan lama yidhaahdee barhaan baa la yidhahdaa saasaa loo dabdiya sheikha ibnu barhaan la yidhaahdaana isaguna ijmaacaasuu soo raray sheikha kale abu zayd marka addabuusi la yidhaahdee yacni xanafiga ahina kitaabkiisa taqwiim la yidhahdo taqwiimul adillo ayuu ku soo raray isaguna ijmaacaas marka ahlucilmiga qaarkood ijmaaciyay ku soo rareen inuu dawaam faa'iidaynayo bacdi ka mida culammada ayaa waxay geliyeen khilaaf oo waxay yidhahdeen khilaaf baa gelayo baaqilaani baa laga soo naqliyey laakiin warka noocaasi waa war shaada baa la yidhi wa huwa nahyigu lidawaami buu u sugnaaday iyo walfawri deg deg buu u sugnaaday mataa cadamu taqyiidin goortii markaa qaydis lagu qaydo bididdin lagu qaydaa lid lagu qaydaa sidaa wax ku lidiya sabata goortay sugnaato in lid aan lagu qaydin goortay sugnaato wallafdu marka lafdiga nahyigu litaxriimi taxriim buu u sugnaaday xaaraantinimayn sharcan ay fii sharci waftaraqa waa kala tageen alfiraqu markaysagaa firqadaha ayaa kala tegey ama kooxaha iyo madaahibda ayaa waxay ku kala tageen yacni lilkurhi inuu u sugnaaday karaahiyo iyo washirkati inuu mushtarak u yahay oo uu nahyiga tansiih bimacnaa karaahatu tansiih iyo taxriim labada inuu ka dhexeeyo mushtarak ku yahay iyo walqadri qadarka markaa labada ka dhexeeya isaga yimaadaan bas inuu faa'iidanayo intaa wax ka badan inaanu u tacarudin siiqada nahyi markay soo aroorto waxyaalo fara badan bay faa'iidaysaa culammada qaarkood ilaa shan iyo toban nooc sida sharxulkawkabalmuniirka oo kale ayuu soo aroorinayaa shan iyo toban markaa nooca ay faa'iidayso oo taxriimku ka mid yahay karaahatu tansiihu ka mid yahay adabtu ka mid tahay taxqiirku ka mid yahay taswiyadu ka mid tahay yacni markaa ay ka mid tahay kawkabalmuniirku culammaduna waxay tilmaameen badiba intuu amarku ku soo arooro inuu ku soo arooro nahyiguna sidaas yadaabay tilmaameen ha yeeshee waxaa la isweydiiyey muxuu faa'iideeyaa asalnimo maxaa asal u ahe uu faa'iideeyaa nahyigu jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inuu faa'iideeyo taxriim inuu faa'iideeyo ayay markaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen waana qowlka raajixa waana qowlka uu sheikhu markaa tilmaamayo inuu raajix yahay horumarinta uu hormariyey ee uu jasmiyey wuxuuna tilmaamayaa ahlucilmiga masalada isku khilaafay waxay ku kala tageen qaar yidhaahda karaahiyuu u sugnaaday waayo nahyiga marka lagu yidhahdo laa tafcal sidaa ha samaynin sidaa ha samaynin waxay faa'iidaynaysaa inaad iska dayso shaygii oo inaad iska daysaa inay ka roon tahay inaad samayso marka yacni sidaas iyadaa tilmaantay waxay ka dhaxaysaa inuu taxriim faa'iideeyo iniyo inuu karaahiye faa'iideeye taxriim ma odhanayna bay yidhahdeen wuu faa'iidaynayaayo yacni waxa weeye haddii shayga la la yidhaahdo waa xaaraan waxay keensanaysaa in yacni inuu qofka dimadiisii inay mashquul ku tahay inuu la yimaado shaygaas haddii kale inuu dembaabayo taas iyadaa ayaa waxa weeye ay keensanaysaa asalna waxa aybay yidhahdeen cadamu tacsiimi inaan qofka lagu dembinimo xukminin sidaas iyadaabaa asal ku yahay sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa karaahiyuu faa'iidaynayaa bay yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhahdeen mushtarak weeye si xaqiiqiya loogu isticmaalaa macno taxriim iyadoo looga jeedo macno karaahiyatu tansiih iyadoo looga jeedana si xaqiiqaha labada mid walba waa loogu isticmaalaa sidaas aawadeed yacni waxaa la odhanayaa mushtarak buu u yahay oo mujmal buu ku yahay oo labada waa ka dhaxeeya kolba ka loo jeedo qariina waa inay caddaysaa haddii taxriim looga jeedo qariinaa loo baahan yahay inay caddayso haddii tansiih looga jeedana qariinaa loo baahan yahay inay caddayso qowl kale oo saddexaad oo markaa culammada khilaaftay jamaahiirta ka midabaa waxay yidhahdeen maya qadarka mushtaragga ee karaahatu tansiih iyo taxriim ka dhexeeya qadarkaasuu u sugnaaday oo waxa weeye qadarkaasi waa maxay shayga in laga tago oo waxaa looga tegayaa masiih jasmi oo taxriim buu faa'iideynayaa mise waxaa looga tegayaa tansiih yacni oo iska ilaalin unbaa looga tegayaa la karaahiyaysanayo taa umaba tacarudinoo uma danbixin qadarkaa waxa weeye waxaa wixii ka siyaadaa waxay u baahan tahay deliil kaley u baahan tahay oo muxuu ku kala duwan yahay qadarka mushtaraggaa buu u sugnaaday iyo mushtarak buu ku yahay qolada hore waxay ogol oo muxuu ku kala duwan yahay qadarka mushtaraggaa buu u sugnaaday iyo mushtarak buu ku yahay qolada hore waxay ogol yihiin nahyiga taxriim waa loo isticmaalaa tansiihna waa loo isticmaalaa labada mid walbana xaqiiquu ku yahay labada mid walba xaqiiqa ayuu ku yahay sidaas iyadaabay qolada hore ogoshahay qolada dambe laakiin waxay leeyihiin maya si xaqiiqaa marka horeba taxriim iyo tansiih midnaba looguma isticmaalo labada midnaba markaa looguma isticmaalo laa taxriim walaa tansiih xaqiiqahaan looguma isticmaalo ee waxa weeye macno keliyaa loo isticmaalay macnaha keligana waxa weeye qadarka mushtarag ee taxriimka iyo tansiiha ka dhexeeya qadarkaasuu u sugnaaday intaa wixii ka badan umaba tacarudin nahyu ee waxay u baahan tahay qaraa-in kale in la helay u baahan tahay ee eraygani marka horeba maba ahaba markaysaga eray tacadud ku sugan yahay oo laba macnoo xaqiiqiya ay ku kulmeen ee hal macnoo xaqiiqiyo qadarka mushtaragaabuu ku dhaca qolada kalena waxay leeyihiin maya laba macnoo xaqiiqiyu labadaba ku dhaca haddii markaa la yidhaahdo ishtiraak miyuu ah markaa arrinkaa raajixa mise qadarka mushtaragga labada qadarka mushtaragga ah baa ka fiican oo xaqiiqadu inay tacaduddo in la yidhahdo xaqiiqadii hal mid keliya weeyaan baa waxay ka quman tahay in la yidhaahdo xaqiiqadii waa mutacadido raajixu waxa weeye nahyigu inuu taxriim u sugnaaday sidaas iyadaana waxaa ku tegay jamaahiiru ahlilcilmi waana sida markaysa waxaan madaahibta badankoodu ay qabaan oo jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen siduu shaarixba u ishaarayo oo ibnu bataal uu ka soo naqlinayo inuu yidhi jamaahiirta culammadu waxay qabaan nahyigu wuxuu u sugnaaday taxriim buu u sugnaaday qoladii taxriimka ku tagtaa waxay isugu khilaafeen ma sharcan buu ugu sugnaaday oo sharcigaa faa'iideeyey inuu taxriim tusinayo mise luqatulcarabkaa laga qaatay aqwaal baa ku sugan calaa kulli xaal yacni raajixu waxa weeye nahyigu inuu taxriim faa'iideeyo sidaas iyadaa weeye macaanida kale haddii looga jeedo qariinay u baahan tahay inay cayinto laakiin taxriim in looga jeedaa qariina uma baahna bas hadduu nahyigu soo arooro waxaa la odhanayaa annahyu yaqtadii taxriim yacni markaa nahyigu taxriim buu keensanayaa maa lam yasrif canhu saarifun daliilka sarfiya intaan la helin waxa markaa lagu xambaarayaa taxriimkii laakiin taxriimku qariina uma baahna wallafdu markaa lafdiga nahyigu litaxriimi taxriim buu u sugnaaday xaaraantinimayn sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa waftaraqa waa kala tageen alfiraqu kooxuhu waa ku kala tageen lilkurhi makarahuu u sugnaaday washirkati mise wadaag buu u sugnaaday uu ka dhexeeyo taxriimka iyo tansiiha waalqadri qadarka mushtaragee labada ka dhexeeya keliya miyuu u sugnaaday uma tacarudin sida looga tegayaa masi jasmiya mise waa si aan jasmiha masi go-an ba mise waa si aan go-nayn taasna uma tacarudinba wa huwa markaa nahyigu can fardin ay wujida waxa markaa la helay can fardin fardi xaggii iyadoo la nahiyayo midh xaggee xaggiisa iyadoo la nahiyayo wa camaa cuddida iyo wax markaa mutacadida iyadoo la nahiyayo jamcan yacni markaa jamcan xag jamci in la xagga kulminta la kulminayo in la nahiyayo iyo wa farqan xagga kala geyntoo tafriiqa ah in laga nahiyayo iyo wa jamiican yacni dhammaantood markaa in la nahiyayo oo in lala yimaadaba markaysagaa in la diiday wuxuu inoo tilmaamayaa halkanna markaa anwaacda nahyigu u soo arooro wuxuu inoo tilmaamayaa ashyaada markaa sida loo nahiyaya afar nooc bay noqotaa in shay fardi oo keliya la nahiyayo oo lagu leeyahay waxaa ha samaynin walaa taqrabu zina yacni shay fardiya oo keliya ayaa lagaa nahiyey oo lagaa xaaraantinimeyey marna waxay noqotaa in markaa laba shay iyo wax ka badan in laguu diiday laakiin sida lagugu lagaaga nahiyayaa mar waxay noqotaa in la kala geeyaa la diidaya laakiin inaad jamci soo kulmiso cidi kuu diidi mayso marna waxaa laguu diidayaa mid walba inaad la timaado waa laguu diidayaayo yacni mid walba si madax bannaan baa lagu diidayaa aad kulmisid ama aad kala geysidid marna waxaa laguu diidayaa inaad waxa weeye kulmisaa laguu diidayaa laakiin haddaad kala geyso markaa cidi kuu diidi mayso tusaalaha markaysaga iyadoo jamciga la diidayo inaad kulmiso laguu diidayo bimacnaa hay-adda ijtimaaca ah ee kulminta ah in la diidayo waxaa ka mid a wa an tajmacuu bayna alukhtayni waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeyey inaad kulmisaan laba hablood oo walaalo ah laba hablood oo walaala ah inaad guur isugu keentaan idinma bannaana haddii mid walba gaarkeeda uu guursado yacni wakhti gaara yacni taas waxay tahay mid bannaan weeyaan jamcigaa la diidayaa ee markaa in yacni iyaga markaa la guursado la diidi maayo laakiin guur in lagu kulmiyo ayaa la diidaya taasi waxa weeye waa haddii jamciga la diidayo siiqatu taxriim oo xurrimad markaa ahina waxay ka mid tahay siiqooyinka faa'iideeye waxa siiqada laa tafcalee nahyiga ay faa'iidaysa ayay ka mid tahay siday ahlucilmiguma markaa kutubul usuul ay ku sheegaan oo waxaa jira marka lagu leeyahay nahyigu siiqada marka uu leeyahay waa laa tafcal siiqada laa tafcal waa siiqada asliga ah laakiin waxaa jiro kii siiqooyin kale oo farciya oo faa'iideynaya waxa yacni siiqada nahyigu ay faa'iidayso taxriimkaa ka mida waciidkaa ka mida waxaa ka mida fisqi in lagu magacaabaa ka mida dembi in lagu magacaabaa ka mida macsiyo in lagu magacaabaa ka mida yacni marka umuuraha noocaas oo dhan baa ka mid a amarkuna sidaas in la-eg siiqooyin buu leeyahay siiqooyinku leeyahay afar siiqa ayaa asli ah oo in lagu yidhaahdo siiqa amar ifcal kadaa sidaas same in waxa weeye markaa ismu ficil amar la keenoo la yidhaahdo calaykum anfusakum nafihiinna laazima waxa weeye waa siiqa amar iyaduna weeye waa laba siiqada kale ee saddexaad markaysagaa laamu ficil amr markaa in la geliyo laamul amri oo la yidhahdo liyafcal yacni waliyatawafu yacni uma liyaqduu tafathahum yacni waxa weeye markaa waxay noqonaysaa siiqo amar weeyaan waa saddex siiqo amar weeyaan nooca kale waxa weeye fadarba riqaab oo waxa weeye masderka ka naa'ibka ah ficilka amar afartaas siiqa asli ah yacni siiqada ifcaal iyo siiqada markaysaga waxaan markaa fadarba riqaab oo waxa weeye markaysaga waxaan markaa masder ka naa'iba ficilkii amar ka naa'iba iyo ismu ficil amar iyo qaybta afraad oo ah markaysaga laamul amri in la geliyo ficil mudaaric siiqooyin kale oo markaan asli ahayna markaa yacni iyaguna faa'iideynaya siiqada amar waxay faa'iideeyaanna waa jiraan waxaa lagu soo arkaan filayaa kutubtii hore ayaa lagu soo arkaan rajaynaya markaa marna waxaa la diidayaa kulminta la kulminayo waa misaalina marna in la kala geeyo ayaa la diidayaa sida laa yamshiyanna axadukum fii naclin waaxidatin yacni axadkin yaanu ku socon kab keliya yaanu ku socon ee ama ha wada gashado ama ha wada bixiyo waxaa la diidayaa waxay tahay markaa in labadii kabood la kala geeyo oo mid gashi la gashanayo iyo bixin la bixinayo lagu kala geeyo midna la gashado midna la bixiyo taasaa markaa la diiday ama in la wada gashado ama la wada bixiyo ta noocaasi mamnuuc ma ah marna waxay noqotaa jamiicaba in la diidayo oo mid walba sidiisaa loo diidayaa ha la kulminayo ama mid ahana yacni ha la samaynayo ha la kala geynayo yacni taasna waxa weeye sidaas iyada abay markaa noqotaa walaa tutic minhum aasiman aw kafuuran baa tusaale ahaan markaysagaa shaarixu u tusaaleeyey yacni markaa ha ateecin yacni minhum xaaluu markaa iyaga ka mid yahay gaalada ka mid yahay aasiman mid markaa dembaabay markaa ha addeecin aw kafuuran ama markaysagaa mid gaaloobay markaa ha addeecin marka awdu waxay noqonaysaa bimacnaa waaw bay noqonaysaa macnuhu wuxuu dhacayaa markaysaga waxaa labada midnaba markaysaga ha addeecin yacni in labadaba la isla ateeco iyo in mid ahaan la ateeco labadaba waa la diidaya wahuwa nahyigu wujida markaysagaa waa la hela ay huwa nahyiga can fardin fardi xaggii uu nahiyayo midh xaggii uu nahiyayo wa camaa cuddida iyo shay markaa la tiriyey markaa la nahiyayo jamcan yacni markaa la nahiyayo jamc kulmin xaggeed la nahiyayo wa farqan ay wa tafriiqan kala geyn xaggeed la nahiyayo wa jamiican iyo markaa waxa weeye dhammaantoodba la nahiyayo hala kulmiyo ama hala kala geyn وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلال وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن وجاء وايمي أي هو نهي في الصحيح قولك الصحيح أمرك لغسعد للفساد فساد كويمي وشيء لنا هي شيء فاسد إنه يعيبا كدرانيسا إن لم يجد دليل وهدي الدليل عنه إيمان للسداد مركز السداد كانوا بمعنى الصحة sida wanaagsan oo markaa yacni asaxaadda uu asaxayo haddii deliil sheegaya aanu iman yacni fasaad buu u yimaadaayo ku tusinaya licadami nafci wuxuu markaa faasid u yahay yacni nafciga maslaxa la'aanta ama nafci la'aanta inaanu waxba taraynin darteed ayuu markaysa waxa markaa daliilku ayuu markaa fasaad ugu yimid iyo wazayd alkhalali yacni khalalka ama dhibaatadu inay siyaadato ka fara badan tahay maslaxada innaba haddii maslaxa iyo dheefi ku sugan tahay yacni dheeftaa waxa ka fara badatay madarada iyo dhibaatada ayaa ka fara badatay nafcigii bay ka badatay sidaas iyadaa darteed buu faasid u yahay wa milku wa mulku maa biica milku iyo mulku labaduba waa jaa-is wa mulku maa kii markaa iibkiisa la iibinayo biica la iibiyey yanjali waa muuqanayaa calayhi yani mas'aladaa korkeeda markaa yani iyadoo lagu dhisay buu ku muuqanaya yani mas'aladaa yani korkeeda ayuu ku muuqanayaa iyadoo lagu dhisay idaa tagayara waa hadduu isbedelo bisuuqin suuq isku bedelo aw badan ama markaysa waxaan markaa jir ahaan isu bedelo aw xaqu hayrihi ama markaa xaq markaa cid kale qad iqtarana bihi uu ku tacalluqo yani ashyaada noocaasa khilaafka mas'aladaa hore ku sugan oo nahyigu markaa fasaad ma u yimaadaa mas'aladaasuu ku dhisan yahay ahlucilmigu yacni khilaaf badan baa markaa ku sugan iyadoo jamaahiirta culammadu ay qabaan nahyigu inuu fasaad faa'iideeyo yacni nahyigu inuu fasaad faa'iideeyo allaahuma ilaa in shayga amar gees kale kaga soo arooray nahyiguna gees kaga soo arooray labada jihaana laba jigoo kala infikaaki karaya ama kala bixi karaya ay noqdaan mooyaane wuxuu faa'iideeyaa nahyigu fasaad buu faa'iideeyaa waxayna qaacid ahaan culammadu ka dhigteen annahyu yaqtadi alfasaad sidaas iyadaabay ka qaacid ahaan ka dhigteen culammaduna markaa aqwaal badan bay markaa sheegaan waxa markaa yacni qaarkood ay gaadhsiiyeen sida baxrulmuxiidku ilaa dhowr iyo toban qowl oo mas'aladaa ku sugan qaar kale farqinaya cibaadaadka iyo mucaamalaadka oo yidhi waxa weeye cibaadaadka xaggiisa fasaad buu faa'iidaya mucaamalaadka xaggeeda ma faa'iideyo qaar kale farqinaya nahyigu hadduu shayga ku khaas yahay fasaad buu faa'iideeyaa laakiin haddaanu nahyigu shayga ku khaas ahayn oo isaga aanu ku gaar ahayn fasaad ma faa'iideeyo sida markaysaga marka lagugu yidhi yacni waxa weeye dharkii iyo makaankii najaasada lahaa in lagu tukado waa lagu diiday nahyigaasina waa nahyo salaada xaggeeda ku gaara weeye sidaas aawadeed fasaad baa ka dhalanaya waayo salaada xaggeeduu ku gaar yaho ku khaas yahay amaa waxa weeye mara xariira inuu ninku ku tukadaa waa nahyi caam oo sidiisa lagugu diiday ee ma aha nahyi salaada xaggeedii ku gaara ma aha ee waxa lagu yidhi marada markaa xariirta ah ha xidhanin baa lagu yidhi haddii aad nin tahay sidaas iyadaa baa lagu yidhi yacni nahyiga noocaasi nahyi iska caama weeyaane waa nahyi salaaddii aan ku khaas ahayn nahyiga noocaasi ma faa'iideynaya bay yidhaahdeen culammada qaarkood fasaad ma faa'iideynayo waxay kala qaadeen nahyigii shayga ku khaaska ahaa iyo nahyigaan ku gaar ahay qaar kale waxay kala saareen nahyigu shayga macayntiisu u soo arooray mise hayrkiibu u soo arooray adigu aqwaal badan baa ku sugan raajixu waxa weeye nahyigu inuu fasaad faa'iideeyo waana sida markaysagaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen allaahumma ilaa in shayga jiha kale inuu amar kaga soo arooray oo jihadaa kale markuu amarku kaga soo arooray labada jiha ay kala infikaaki karta oo kala bixi karta mooyaane haddii kale fasaad buu faa'iideeyaa oo shaygaa la nahiyey shay baatil oo faasida weeye fasaadka lagu tilmaamayaana waa fasaad markaa yacni la mid ah baatilka oo waa markay mutaraadifka ahaayeen yacni fasaadka iyo butlaanku sidaas iyadaa weeyaan horena waan u soo aragnay mas'aladaa sixada iyo fasaadka tacriifkoodii ayaynu ku soo maray wuxuu inoo keenayaa beydka ku xiga inuu abu xaniifa isagu yidhi markaa sixu faa'iideeyaa beydkaa waa u tegi doonaayo waa taxliilin doonaa qolyaha maalikiyadu jamaahiirta inay waafaqeen bay u eg tahay oo waxay yidhaahdeen nahyigu fasaad waa faa'iideeyaa haddana waxay tilmaameen shubhatulmulki buu tilmaamaa ama shubhatu sixuu leeyahay oo nahyigii fasaadna waa faa'iideynayaa shubhatu sixana waa faa'iideynayaa yacni innaba wax sixa u eg ayuu faa'iideynayaa sidaas aawadee afar suuro ayay ka reebeen afartaa suuro mar horena shiikhu waa inoo soo hormariyey iminkana mar labaad buu inoogu soo ceshay afartaa suura waxay tahay hadduu shaygii tagayuro oo uu shaygii isbedelo ama marka isagaa badan ahaan iyo jidh ahaan uu isu bedelo oo shaygii markuu isbedelayo badan ahaan isu bedelayo laba shay baa halkaa ka soo baxaya inuu baaba'aba iyo inuu waxa weeye ma baabi'ina inuu nuqsaamo waa laba suuro iyo inuu suuqa xaggiisa isku bedelo qiimihiisii markaa uu yacni tagayur ku yimaado in xaq kale ku tacalluqo oo waxa weeye dimadii qofkiibaabu ka intiqaalo qof kaluu usii guuray yacni waxa weeye bayc faasida buu ahaa bayc faasida ha ahaado manhiye shaygii markaysagaa xaq kalaaba ku tacalluqay oo cid kalea laga sii iibiyey amaba loo rahmay oo xaq kale ayaa ku tacalluqay xaalka noocaasa waxay yidhahdeen shubhatulmulki buu faa'iidayaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa yacni cayntii qofka laguma lehe waxaa lagu leeyahay yacni qiimihiisi baa lagu leeyahay sidaas iyadaa bay culammada maalikiyadu markaa ay yidhaahdeen culammada kale ee shaaficiyada iyo xanaabiladu may kala farqin xaalkaana oo waxay yidhahdeen xaalkaa lafteedana waxaa lagu leeyahay shaygii markaysaga ama laftiisii haddii isagii la waayona wax misli u ah hadduu yahay wax misli ah yacni misligii baa lagu leeyahay sidaas iyadaabay markaa yidhaahdeen wa jaa'a waa yimi ay huwa nahyigu fi saxiixi qowlka saxiixa marka lagu socdo lilfasaadi fasaad buu u yimi yacni shaygaasi uu faasid yahay oo baatil yahay haddiiba la nahyey in lam yajid daliilu waa haddii daliil aanu u iman lisadaadi yacni sida wanaagsan oo markaa sawaabkaa sadaadka waxaa la yidhaahdaa shayga wanaagga ah oo sadaad maxaa loogu magacaabay shayga wanaagsani markaysagaa yasuddu masadahu meeshiisa waa buuxiyaa kaalintiisa waa buuxiya mina saddi baa laga keenay waa awdista meeshiisii uu awdayo oo kaalintiisii uu ku fillaanayo waxa wanaagsani waa caynkaas haddii la yidhahdo qowlkaasi waa sawaabo waa qowl wanaagsan qowlkaasi waa qowl sadaad ah bimacnaa kaalintiisuu awdayaayoo booskiisii waa buuxinayaa waana ku habboon yahay baa macnuhu u dhacaya markaa sidaasaa shayga wanaagsan sadaad loogu magacaabay wuxuu fasaad u keensanayaa licadami nafci inaan nafci ku sugnayn oo wax maslaxii innaba aynay ku jirin ama maslaxa waa ku jirtaaye wasaydil khalali dhibaatada markaysagaa ku sugan iyo daldaloolka ku jira iyo madarrada ayaa ka fara badan nafciga ku sugan qaacidaduna waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ay ka badataa waa xaaraan wa mulku maa biica yacni wa mulku maa kii mulkigiisa biica la iibiyey yanjali calayhi yacni waxay ku dhismaysaa qaacidadaa hore khilaafka la ysu khilaafo idaa tagayara hadduu isbedelo bisuuqin suuq isku bedelo aw badanin ama jidh ahaan isu bedelo aw xaqu hayrihi aw badan ama badan ahaan iyo jidh ahaan isu bedelo aw xaqu hayrihi ama xaqa markaa cid kale qad iqtarana bihi ay ku markaa lamaanaato oo ay la xidhiidho wa basa lisixati fi lmadaarisi mucallilan binahyi xibru farisi wa basa waa faafiyey lisixati xibru farisi caalimkii reer faris oo abu xaniifa baa faafiyey lisixati yacni nahyigu inuu sixo u sugnaado oo uu markaa sixo faa'iideeyo filmadaarisi meelihii uu wax ka dhigayay wuu sidaas ku faafiyey mucallilan isagoo cillaynaya binahyi nahyiga ku cillaynaya oo yacni markaa abu xaniife shiikha la yidhaahdaa waxa uu yidhi shayga la nahiyey waxaa markaa laga qaadanayaa shaygaasi inuu yahay shay sharci ahaan u asixi kara inuu yahay ayaa laga qaadanaya waayo waxa weeye shaygu haddii markaa la nahiyo wuxuu tilmaamayaa shaygaasi inuu yahay shay suuroobi kara oo xagga sharciga ra inuu yahay ayuu markaa faa'iideynayaa shay xagga sharciga ka asixi kara inuu yahay ayuu faa'iideynayaa oo sixa sharciya ayaaba iskaga sugan haddii shayga la nahiyo cibaarada sheikhu waxay u eg tahay inuu markaa imaam abu xaniifa inuu qabo nahyi oo dhan baa sixa faa'iideeya mana aha markaa sidaasi siduu qabay culammadu ka soo rareen ma aha siduu markaa shaarixuba ishaarayo oo waxaa nahyiga uu qaybiyey nahyigu macayn shayga cayntiisa iyo laftiisa markaama nahyigu u noqoy oo wax laftiisa xumaanta uu leeyahay la nahiyey ahaa mise shay yacni nahyigu oo xagga sifada u noqonayo shayga caynta iyo daatada aanu u noqonayn ahaa haddii shayga markaa nahyigu uu u noqonayo ee shayga cayntiisa iyo laftiisa hadduu u noqonayo taa wuxuu ka qabaa inuu shaygaasi faasid yahay laakiin hadduu nahyigu u noqonayo xagga sifada hadduu u noqonayo oo shayga wasfigiisa uu leeyahay baa la nahiyey taas waxa uu leeyahay markaa shaygaasi qadar sixaa baa iskaga sugan markaa shaygu waa asaxayaa sidaas iyada abuu leeyahay markaa inda ab cinda abi xaniifa jamaahiirta mas'alada noocaasa waa ku khilaafsan yahay oo haddii wasfiga markaa shayga uu noqonayo dee waxa weeye culammadii jamaahiirta mas'alada waa ku khilaafay oo waxau yidhi shaygaasi waa asaxayaa haddii la nahiyey oo siduu nahyiga ugu cilleeyey shaygu marba haddii lagaa nahiyo lagu yidhi waxaa ha samaynin waxaasi marka hore wax sharciyan u suuroobaya inay yihiin ayaa laga qaadanaya mar hadday sharci ahaan u suuroobayaan oo laguu diiday waxay marka oo laga faa'iidaystay nahyiga waxaa la odhanayaa markaa nahyigaasi sixo qadar sixii waa iskaga sugan tahay marka abuu xaniife agtiisa haddii markaa yacni nahyiga la nahiyey maalintii ciidda ahayd oo kale in la soomo wuxuu leeyahay qofku hadduu ku nadro inuu maalin ciida soomo yacni nadarkaasi waa guntamaya markuu guntamana waxaa qofkii markaa la amrayaa inuu nadarkaa oofiyo oo maalin kale beddelkeeda inuu qalleeyaa la amraya haa nadarkii waa kuu guntamoo cibaadaad ku nadartay haddee ciid buu ku nadray nadarkaasi waa guntamo inaad oofisaa way ku saaran tahay ha yeeshee maalin ciidaha soomina maalin kale beddelkeed soom baa la odhanaya hadduu laakiin yeeli waayo maalintii ciidda ahaa uu soomo yacni nadarkii uu iltizaamay waa ka dhacayaa buu marka isagaa ay leeyihi waa ka dhacayaa marka hore isagaa la amri maayo la odhan maayo maalintii soon ee mid kale beddelkeeda ka soon baa la odhanaya haddii laakiin waxa weeye uu yeeli waayo isla maalintii ciidda ahayd uu soomo yacni nadarkii uu isagu ku nadray ee isagu iltizaamay ee uu isku waajibiyey waa miduu ka dhacayo oo dumadiisa markaysagaa ka hadhayo weeyaan buu markaa yidhi qowlkaas calaa kulli xaal waa laga raajaxsan yahay culammada jamaahiirta ka fiican culammada qaarkood ra'yigoodu wuxuu og yahay ama kutubul usuulkoodu waxay tilmaamaan qaarkood inuu waxa weeye nahyigu itlaaqanba inuu fasaad keensado culammada sidaas iyadaa laga sheegayna waxaa ka mida culammada markaa xanaabilada oo waxa markaa ay yidhaahdeen qaarkood ay u nisbeeyeen inay ka qabaan nahyigu yacni dhammaantii inuu tilmaamo fasaad ha yeeshee itlaaqaas kama qabaan bacdi nahyiga ka midoo aynay fasaad ka qabine jamaahiirta waafaqayaan baa jira sidaas aawadeed buu ibnu najaar waxa uu odhanayaa qaala ibnu muflix fii usuulihi waxaysu qaala asxaabunaa iqtada nahyu lfasaada famuraaduhu maa lam yakun nahyu lixaqin aadamiyin yumkinu istidraakuhu fain kaana walaa maanica katalaqi الرukbani والnajashi fainahumaa yaصixaani calى اlaصaxi cindana وcinda اlأkhari liihbaati الsharci alkhiyaara fi الtalaqi sharxu اlkowkab اlmuniir mujaladka saddexaad lix iyo sagaashan waxa uu tilmaamayaa ibnu najaar alxambali isagoo ka soo raraya shiikhii ibnu muflix loodhan jiray kitaabu usuula uu leeyahay inuu ku yidhi goorta asxaabtayada xanaabila ay yidhaahdaan nahyigu fasaad buu keensadaa muraadkay uga jeedaan waa marka yacni nahyigaasi aanu u noqonayn xaq aadami laakiin hadduu xaq aadami u noqonayo oo ay suurtoobi karto in la istidraako laga daba tago ay suurtoobi karto yacni markaas waxa weeye ma noqonayo mid fasaad keensanaya wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya yacni shaygaasi saxiix buu noqonaya tusaalihiisu waxay ahaaday ka talaqi rukbaan sida kuwii markaa yacni safarada soo siday in laga hor tago oo waxa weeye iyagaan bandarka soo gaadhin meeshii markaa wax lagu kala iibsanayay sayladdii iyagaan weli iman in markaa laga hor tago inta dibadda lagaga hor tago halkaa wax lagaga soo iibsado iyo isku ereygii wax laisku eryayey iyo ashyaada noocaasa waa la nahyi laakiin nahyiga noocaasi xaq markaa aadami ilaalin la ilaalinayo darteed ayaa loo nahyey xaqaasina waa mid la istidraaki karo marka arrinkaasi waa asaxaya agtayada a yacni marka annaga agtayada asxaabtayadu siday qabto agtooda waa asaxayaa iyo culammada badankoodu siday qabaan waxaanay culammadu u deliishadeen buu odhanayaa xanaabilo yacni sharcigu inuu khiyaar ku sugay mar haddii khiyaar loo banneeyey taasi waxay ku tusinaysaa shaygu inuu asaxay oo aan markaa xaaladdaasi aanu nahyigaasi faasid ahay masaladan markaa yani tafriiqa ku sugan yani abu xaniife loo nisbeeyeyna shaarixuna waa idin waa ishaaray zarkashi saas i leeg baxrulmuxiidka waa ku tilmaamay waxau yidhi wasawaabu ana khilaafahum ay ilxanafiyata ayuu u jeedaa inamaa huwa fi lmanhiyi canhu ligayrihi ama almanhiyu canhu licaynihi falaa yakhtalifuuna fii fasaadihi wbidalika صraxa abu zaydin dabusiy abu zaydin الdabusiyu fii taqwiimi اladila washamsu اla'imati asrkhasiyu fi hadihi fii usuulihi waqararahu bnu samcani wahuwa alasbatu liannahu kana awala xanafiya albaxru muxiiط mujaladka labaad boqol iyo toddoba iyo lixdan waxau inoo tilmaamayaa culammada qaarkood oo ka dhigay isagoo tacqiibinaya xanafiyadu nahyi oo dhan inay ka yidhaahdeen mid seexo keensanaya oo aan fasaadba ka dhalanayn a oo arrinka noocaasi inaanu sax ahayn buu tilmaamayaa wuxuu yihi sawaabku waxa weeye khilaafkay jamaahiirta khilaafeen waa wixii markaa nahyigu isaga kayrkii uu markaa ku tacalluqo ee cayntiisa aanu ku tacalluqin laakiin wixii cayntiisa nahyigu ku tacalluqo iyada markaysagaa ma khilaafsanaynu fasaad keensanayo arrinkaana waxa caddeeyey sheekhii markaa xanafiye wakhtigiisiiyo kii culammadii khilaafka qortayna ugu horreeyey qarniga afraad jiray abu zaydin iddabusiyi la odhan jiray ayaa taqwiimul adilla ku sheegay oo masalada sidaa u kala tafsiiriyey shamsul a'imo sheikha la yidhahdee sarkhasi ayaa isaguna usuushiisa ku sheegay culammada markaa xanafiyada waaweyn ka mida ibnu samcaani ayaa isaguna qawaadixa ku sheegay waxaanuu yahay warkaas ibnu samcaani ka sheegay qowlka asbadkee markaysa waxaan markaa sugnaanshaha badan sababtuna waxay tahay ibnu samcaani waagii hore wuxuu ahaan jiray xanafi buu ahaan jiray markii dambuu ka taxawulay oo uu ka soo gedoomay oo uu shaafici noqday marka sidaas aawadeed kitaabkiisa qawaaticuladilla la yidhaahdana si uu markaa u radiyo taqwiimuladillo meelaha markaysa waxaan markaa ay culammada kale markaysagaa ku radiyeen ama markaysaga aad iyo aad yacni markaa ay ugu tunjileecsadeen ayuu doonayey markaysagaa inuu ugu gargaaro culammada kale oo jamaahiirta uu u gargaaro sidaas aawadee aad buu u daba joogaa had iyo jeer kitaabkiisaas taqwiimuladillo ayuu aad u daba joogaa oo u radinaya marka calaa kulli xaal qowlka sawaabkii waxa weeye inay nahyiga u kala qaadayaan inuu cayntiisa markaa nahyigu shayga daatadiisa in laga nahiyo xumaanta uu leeyahay iyo inuu ligayrihi nahyigu ku tacalluqo marka ligayrihi markuu ku tacalluqay leeyihin sixuu keensanaya wabasa waa faafiyey xibru farisin xabri iyo xibri labadaba waa la yidhaha xabru iyo xibru in lixaada lahoos dhigo iyo in la kordhigo waalkasru afsaxu in lahoos dhigo ayaa fasiixnimo badan bay culammadu odhan jireen lisixati sixa ayuu u faafiyey nahyiga fi lmadaarisi meelaha markaa wax lagu dhigto ayuu ku faafiyey duruustiisii meeluhu ku dhigi jiray mucallilan isagoo cillaynaya binahyi nahyiga markaa ku cillaynaya oo yidhi nahyiga la nahiyey wuxuu keensanayaa inuu markaa sixo sharciya ay ku sugan tahay culammaduna waxay leeyihiin jamaahiirtu sixo sharciya kuma sugna laakiin sixo caadiya haddii laga wado sixo caadiya waa iskaga jirta sixo caadiyana ka dhalan mayso sixo sharciya ka dhalan mayso waalkhulfu khilaafku wuxuu ku saabsan yahay fii maa yantami waxa u abtirsanaya lisharci sharciga u abtirsanaya walaysa muu ahaan fii maa yantami litabci waxa tabciga u yani abtirsanaya ma ahan oo sixada marka la sheegayo sixada marka xanafiye iyo isku diidan yihiin culammada kale ma aha asixata alcaadiya sixadii caadiga ahayd ma aha ee shay kastaba yacni sixo caadiyi waa iskaga sugan tahay oo waxa weeye sixada caadigii waxay noqonaysaa inuu wujuud ahaan waxaasi u asaxayo inuu jiro taas yadaa baa laga tilmaamay marka shay kastoo la nahiyaa inuu waaqic ahaan inuu dhacaa inay suurtoobi karto taasi waa iskaga sugan tahay laakiin waxaa laga hadlayaa waa sixada markaysagaa sharciga ah dabeed markaa muxaqiqu waa markaa kitaabkana halkan tatimeeye dhammaystiray waa ka yidhi sixadu saddex qaybood bay u qaybsantaa sixa caqliya wahuwa imkaanu shayi wa qabuuluhu lilwujuudi waalcadami fii nadari alcaqli wa sixatun caadiyatun kalmashyi amaaman wa yamiinan wa shimaalan wa sixatun sharciya wa sixatun sharciya wa huwa alidnu asharciyu waxaa looga jeedaa muwaafaqatu lidni siduu isaguo marka dambe uu ku fasirayo hadalkaana wuxuu ka soo naqliyey qaraafi shiikha la yidhahda ee maalikiga abuu ka soo naqliyey inay sixadu saddexdaas qaybood u qaybsanto ayuu ka soo raray marka waxa weeye sixa caadiya cid iskuma hayso laakiin waxa weeye sixa caadiya sixa caqliya sixa caqliya sixa caqliya oo ah markaysagaa shaygu inuu mumkin yahay inuu jiro oo uu aqbalayo jiritaan iyo jiritaan la-aanba waa sixa caqliya taa waxa weeye markaa la yskuma hayo sixa caadiyana la yskuma hayo waxaa la ysku hayaa sixa sharciya ayaa la isku hadla la isku haya oo idnigii sharciga ah inay waafaqsan tahay taa weeyata khilaafku ku sugan yahay ee uu xanafiya khilaaftay sawaabkuna waa sida jamaahiirta
waalkhulfu khilaafku fiimaa yantami wuxuu ku sugan yahay waxa u abtirsada lisharci sharciga u abtirsada oo sixa ah buu ku sugan yahay walaysa fiimaa yantami litabci kuma saabsana oo kuma sugna wixii caadada u nisbo sheegta oo sixa ah khilaaf kuma sugna bimacnaa waxaas inuu mumkin yahay oo suuragel yahay shayga la reebay oo u dhici karo khilaaf kuma sugna اlijzaء walqabuulu xiina nufiya lisixatin wadidiha qad ruwiya alijzaau ayay ahayd dabeedna hamzada xarakadeedii baa laga raray oo loo naqliyay laamka lidaruurati shicri alijzaau haddii la akriyo shicirkaa jabaya wasnigiisa sidaas aawadeed markaa waxay noqonaysaa in yani markaa yani hamsatulqaciga xarakada hoos dhigee saaran in la naqliyo laamka loo raro sidaas iyadaa markaa dabeed loo akriyo lijzaau walqabuulu xiina nufiya lisixatin wadidiha qad ruwiya macna ahaanse waxaa loo jeedaa un sidii un baa loo jeedaa alijzaau markaa ijzaaga oo guditaanka iyo walqabuulu aqbalaada xiina nufya goortii la nafiyo yani qad ruwiya waa la soo wariyey lisixatin sixaa loo soo wariyey wadidiha iyo sixa wax kulidi ah yacni mar horena waa soo aragnoo shayga haddii lagu yidhaahdo laa yujzi'u waxaasi gudi maayo wuxuu noqon karaa shaygaasi inuu faasid yahay yacni wuu u soo aroora wuxuuna noqon karaa shaygaasi inaanu faasid ahayn yacni taasna waa noqon karaa saas si la qabuulkuna wuxuu noqon karaa shaygaasi inuu marka uu yahay shay aan asaxaynin sharcan iyo inuu yahay shay sharci ahaan asaxaya oo la tilmaamayo xagga sawaabkii markaa yani qabuul la-aanta looga jeedo inaan waxa weeye sawaab badan inaanu ka helayn looga jeedo amaa waxa weeye ijzaagu axaadiista intay ku soo aroortay waxay ugu timi in laga tilmaamayo shaygaasi inaanu saxiix ahayn allahuma ilaa meelo la isku khilaafo culamada qaarkoodna ay yidhaahdeen waxaan odhanaynaa shaygaasi asixi maayo culamada qaarna ay yidhaahdeen maye waxaan odhanaynaa waxa weeye waa asaxaya meelaha mutanaasacu fiiga mooyaane inta laysla ogol yahayo ijzaa la nafyinayaa waxay u soo aroortay iyadoo sixa la nafyinayo sidaasay u soo aroortay amaa qabuulka labaduba waa yimaadeen labaduba waa yimaadeen oo waxaa ka mida laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatda xataa yatawada'a xadiidka saxiixaynkaee nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam axadkiin ilaahay salaadiisa aqbali maayo hadduu weyse jabo ilaa uu weysaysto laga aqbali maayo salaaddii bimacnaa waynay ka asaxayn baa looga jeedaa nooc kalena waa u yimaadaa oo isagaan sixa u sugnayn oo laga tilmaamayo xagga sawaabka in laga nuqsaaminayo taasna waa u yimaadaa waxaa ka mida man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma ninka waxaa weeye markaa u taga yacni curaafaysta ninka u taga oo dabadeedna wax weydiiya lam yaqbal illaahu salaata yani markaa yani ilaahay kama aqbalo salaad yani afartan habeen wax salaada laga aqbali maayo muslim buu shiiku u nisbeeyey lafdiga fasadaqahu muslim kuma jiro laakiin culamada qaarkood imaam axmed bay u nisbeeyeen laakiin markaa nusakha markaa muslim waxa ku yimi un iyadoo markaa fasadaqahu aynay la soconin bay markaysagaa ku timi